warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka
bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararkan idinkugu hayna waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka oo guddoomiyey shirkii ugu horreeyey ee golaha wasiirada ay yeesheen wasaaradda caafimaadka dalka oo sheegtay in labaatan ismaamuul ay halis ugu jiraan cudurka ebolo iyo wasaarad waa taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo faahfaahin ka bixiya howlgalladii ugu dambeeyey ee laga fuliyey gobolada hiiraan iyo galgaduud duhur wanaagsan dhegeystayaal intaasi waa qaar ka mida qodobada wararkeyga ugu waaweyn waa duhurnimo talaadaha taariikhdana ay ku beegan tahay toddobylabaatanka bisha sagaalaad sanadka labada kun labaatan iyo labo qodobadaas iyo kuwo kale oo faahfaahsan kusoo dhawaada madaxweynaha dalka william ruuto ayaa maanta waxa uu xarunta madaxtooyada dalka state house ee magaalada nairobi ku gudoomiyey shirkii ugu horeeyey ee golaha wasiirada tan iyo markii la doortay shan iyo tobankii bishii hore laba toddobaad ka hor ayay ahayd markii ruuto iyo ku-xigeenkiisa rikathi kashagwa la dhaariyey oo xilal dalka ugu sareeya loo dhaariyey waxaa kulanka maanta ka qeyb galay wasiirada wasaaradaha arrimaha gudaha isgaarsiinta waxbarashada beeraha gaadiidka gaashaandhigga caafimaadka dalxiiska shaqaalaha ciyaaraha dhulalka deegaanka jinsiga maaliyadda iyo sidoo kale arrimaha dibadda ganacsiga iyo madaxa waaxda adeega dadweynaha ee dalka dhammaan mas-uuliyiintaasi ayaana howlaha muhiimka ee dowladda horyaalla ka wada hadlay hase ahaatee weli faahfaahin rasmi ah lagama hayo waxyaabaha ugu weyn ee shirka maanta looga hadlay tani ayaa imaaneysa iyadoo madaxweynaha dalka william ruuto aanan weli soo magacaabin golihiisa wasiirada oo xubnaha ka tirsanaa maamulkii uhuru kenyaata ee uu maanta la shiray lagu wado in ay dhowaan xafiisyada banneeyaan waxa uu qorshuhu yahay in khamiista soo socota uu madaxweynaha dalka si wada jir ah khudbad ugu jeediyo xubnaha baarlamaanka ee labadiisa gole islamarkaana khudbadiisaasi uu kaga hadlo arrimo muhiim ah oo maamulkiisa cusub horyaala iyo tallaabooyinka uu qaadi doono wasaaradda caafimaadka ee dalka waxay sheegtay in labaatan ka mid ah afartan iyo toddobada ismaamul ee dalka uu ka kooban yahay halis sare ugu jiraan cudurka ebola ee ka dilaacay dalka uganda si-ayaha xilka agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee dalka batrig amouth ayaa shir jaraa-id qabtay waxaana uu tilmaamay in ismaamuladan ay ka mid yihiin busia nakuru kiambu nairobi kajiado machakos iyo ismaamulka mukweni waxa uu tilmaamay in dowla deegaanaha ay ka mid yihiin taita tofeto mombasa kuwaale kirijo bungoma siaya migori homo bay kisumu tiranisooya galbeedka boko turkana iyo wasingiisho ay sidoo kale ayaguna halis ugu jiraan cudurka dor amouth ayaa waxa uu xusay in khatarta ah in fayraska ebola uu ku faafi karo ismaamuladan ay tahay isu socodka dad badan ee isaga kala gooshanaya sahodinta u dhexeysa dowladaha kenya iyo uganda gaar ahaan magaalada malaba ee dowla deegaanka busia waxa uu si gaara u tilmaamay in gegida caalamiga ee jomo kenyaata ee diyaaradaha magaalada tan nairobi garoomada diyaaradaha ee ku yaala magaalooyinka kisumu eldoreed iyo mombasa iyaguna halis sare ugu jiraan cudurka si-ayaha xilka agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ayaa intaasi ku daray in tiro badan oo ah muwaadiniinta u dhashay dalka uganda ee ku sugan magaalooyinka nairobi kajiado iyo sidoo kale ka kuma ay tahay in fiiro gaar ah lagu hayo ama loo yeesho wasaaradda caafimaadka ayaa sidoo kale ku boorisay kenyaanka in haddii ay isku arkaan calaamadaha iyo astaamaha xanuunka ebola sida ugu dhaqsiyaha badan ay u tagaan goobaha caafimaadka astaamaha cudurka ayaa lagu sheegay inay ka mid tahay qandho badan matag qufac laab xanuun shuban finan u eg sida jadeecadoo kale dhiigbax ka yimaada meelaha bannaan ee jirka islamarkaana ay taxadar badan muujiyaan iyaga oo tegaya xarumaha caafimaadka si baaritaano deg deg ah loogu sameeyo dhanka kalena dadweynaha ayaa waxaa lagu booriyey in ay soo sheegaan kiisaska looga shakiyo cudurka ebola iyaga oo wacaya ee nambarada wasaaradda caafimaadka kenya ee kale ah eber toddoba toban waa idhaahdee lambarada kale ah eber hal sagaal ama lambarada kale ee kale ah eber toddoba soddon iyo labo soddon iyo shan soddon iyo shan soddon iyo shan iyo sidoo kale lambarka kale ah eber toddoba labaatan iyo sagaal afartan iyo toddoba toban iyo afar toban iyo afar wasaaradda caafimaadka ee dalka uganda ayaa sagaal iyo tobankii bishan shaacisay intan iyo sanadkii labada kun sagaal iyo tobankii markii ugu horeysay ay diiwaan gelisay dhimashadii koowaad ee ka dhalata cudurka ebola sidoo kale bayaan ay axadii soo saartay wasaaradda caafimaadka ee wadankaasi ayay ku sheegtay in ilaa iyo hadda cudurka ebola ay u dhinteen kow iyo labaatan qof tirada guud ee kiisaska cudurkan ee ilaa iyo hadda dalka uganda laga xaqiijiyey ayay wasaaraddu ku sheegtay inay gaarayaan soddon iyo afar xaaladooda barasaafka ismaamulkani nairobi johnson sakaja ayaa sheegay in goobaha lagu nasto ee ku yaala caasimada wadanka sida uhura bark iyo sidoo kale central bark dadweynaha loo furi doono bisha disembar ee labiyo tobnaad ee sanadkan wuxuu xusay in shacabka ay goobahan adeegsan doonaan iyaga oo aan wax lacag ah bixin doonin bishii labaad ee sanadkan ayay ahayd markii maamulka ay dowladda dhexe u xilsaartay bixinta qaar ka mid a adeegyada bulshada ee nairobi n m s oo labadan xarumood xiray si taxadar loogu sameeyo waa si dayactir loogu sameeyo ama wadibu habeyn golaha ay ku mideysan yihiin madaxda dowla deegaanada dalka ee c o g ayaa waxay sheegeen in dowla deegaanada ay boqolkiiba labo miisaaniyadooda u qoondeynayaan ka falcelinta saameynta ka dhalatay abaaraha arrintan ayaa shaaca lagaga qaaday qoraal lasoo dhigay baraha rasmiga ee golahan ay leeyihiin shalay ayay ahayd markii madaxweyne ku-xigeenka dalka rikathy kashagwa oo kulan wadatashi ah la yeeshay gudoomiyaha waa gudoomiyaha golaha c o g ahna barasaabka ismaamulka kirinyaga anway guuri iyo barasaabyada waa ismaamulada xoolo dhaqatada ee oomanaha asalis loo yaqaano waxa ay ka wada hadleen tallaabooyinka looga falcelin karo saameynta abaarta laga dareemayo labaatan iyo saddex dowla deegaan waxaa kulankaasi kasoo baxay qodobo oo ay kamid tahay in dowlada dhexe ay cuno gaarsiiso amaba gaarsiin doonto dadka ku nool labaatan iyo sagaal ka mid ah ismaamulada dalka sidoo kale waxaa lagu heshiiyey in wasaaradda maaliyadda ay dardargeliso soo saarida dakhliga ay sida siman u qeybsanayaan ismaamulada dalka ka jira dowlada dhexe ismaamulada saaxiibada kenya ee dhinaca horumarka ah iyo waaxyaha gaarka ah ayaa dhammaantood waxay sare u qaadi doonaan cawmaada cunada iyo lacagaha tooska ah ee la siinayo qoysaska hadda wajahaya dhinaca cunayarida ah sidoo kale guddiga hilibka ee dalka k m c ayaa si deg deg a waxaa iyaguna ay u dhaqangelin doonaan barnaamijka xoolaha lagaga iibsanayo dadka xoolo dhaqatada ah madaxweynaha dalka william ruuto ayaa shalay waxa uu furay konton baabuur oo gargaar cunno u sida ismaamulada ay ka mid yihiin gaariso mandheero wajeers marsabed baringo iyo ismaamulka kajaadho ruuto wuxuu sheegay in abaarta ay saameysay dad ay tiradoodu gaarayso saddex milyan iyo shan boqol oo qof oo kenyaan ah wuxuu hoosta ka xariiqay in maamulkiisa uu ku dadaalayo sidii saameynta abaarta xal waaro loogu heli lahaa hogaamiyaha dalka ayaa intaasi ku daray in si toddobaadla ah loo qiimeyn doono cunada gargaarka biyaha iyo waxyaabaha kale ee daruuriga ah iyada oo lagu saleynayo qiimeyn uu horkacayo madaxweyne ku-xigeenka dalka gargaarka ay dowladda dhexe bixinayso waxaa ka mid a quudka xoolaha la siinayo maadaama abaartu ay sababtay in xooluhu ay dhulka ka waayaan waxay cunaan waxaa sare usii kacday tirada dadka ku dhintay shil shalay laga soo tebiyey ismaamulka homobay ilaa iyo hadda waxaa la xaqiijiyay in toban qof ay dhimatay oo laba qof oo kale goor dambe lasoo sheegay geeridooda shilka ayaa gelinkii dambe ee shalay ka dhacay ismaamulkaasi waxaana sidoo kale ay wararku sheegayaan in baaritaano ay socdaan waxaa isku dhacay oo shilku u dhexeeya baabuur yar iyo mid ka mid ah gawaarida qaada shidaalka ciidamada booliiska ee dalka ayaa waxa ay baaritaano ku hayaan geerida garyaqaan lagu magacaabo paul kijaro oo ahaa qareen loo haysto inuu laaluush waa inuu laaluushay qaar ka mid a markhaatiyaasha dacwad ka dhan ahayd shakhsiyaad lala xiriirinayay rabshadihii wadanka ka dhacay sanadkii labadii kun iyo toddobadii maxkamadda caalamiga ee dembiyada dagaalka i c c ayaa weli waday dhageysiga eedeymaha ka dhanka ah ee garyaqaankan bishii labaad ee sanadkan ayay ahayd markii lasoo taagay maxkamadda i c c isagoo iska fogeeyey dhammaan waxyaabihii lagu soo oogay oo ay ka mid ahaayeen inuu hanjabaad ku sameeyey dadka markhaatiyada ah guddiga xaquuqlaadanaha ee dalka ayaa hay-adaha dambi baarista ugu baaqay in ay sameeyaan baaritaan qoto dheer saacado ka hor ayay ahayd markii saraakiisha ammaanka iyo xubnaha qoyskiisa ay sheegeen in meydkiisa garyaqaankan laga dhexelay hoygiisa uu ku yaala xaafadda karen ee magaalada nairobi islamarkaana baaritaanada lasii gudageli doono xildhibaanka laga soo doortay deegaan baarlamaaneedka faafi ee ismaamulka gaarisa saalax yacquub ayaa soo jeediyey in shaqooyin lagu wareejiyo ismaamulada gaar ahaan adeegyada biyaha iyo caafimaadka islamarkaana dib loogu celiyo dowladda dhexe waxa uu hoosta ka xariiqay in loo baahan yahay afti amaba isbedel lagu sameeyo xeerarka u degsan sanduuqa horumarinta deegaanada ee c d f ta balse dib u eegistan ay lagama maarmaan tahay
Eh, jambo ambalo ningelifanya ama nataka kulifanya ni ya kwamba suala ya maji na, na afya zirudi kwa national government. Nitakupa tu example moja pale mimi nimetoka saa hizi Fafi constituency eh, mfumo wa maji ambayo yanapatikana pale for example boreholes na water pans ziko pale saa hizi zote zilijengwa na CDF karibu 48 boreholes saa hizi ambazo ziko eneo ya Fafi ya boreholes zimejengwa na CDF. Sio serikali ya ugatuzi. Water pans ziko pale saa hizi ni 200 and something. Out of that karibu 100 na kitu imejengwa na CDF wakati CDF ilikuwa inafanya kila kazi. Ugatuzi ulipoingia hizo boreholes zote saa hizi si kwa vile hakuna maji, lakini hizo boreholes zote mfereji zote za boreholes zinataka tu repair na maintenance, na hizo kazi ni kazi ya ugatuzi ya county government na hawalifanyi. Wakati wa Abdikader na wenzetu mbele walikuwa fanya CDF, kulikuwa na magari ya kusafirisha maji Fafi constituency ilikuwa na gari nne ya kusafirisha maji kuwapelekea wafugaji. Saa hizi hata hakuna moja. County government haijaongeza. Hospitali ni vile vile. So swala ambalo ningelileta kwa bunge na wenzangu wangenisaidia ya kwamba although it's difficult, inataka referi- referendum kwa vile ni su suala la constitution, lakini kama lingelewezekana na tu- tutajaribu kuchange acts za CDF ni kwamba suala za maji hata kama haziwezi tolewa kutoka county government some sections zifanywe na CDF na pora zingushwe. Hizo ndio vitu ambazo zingelifanya ya kwamba itekeleze.
arrintan ayuu xildhibaanka ka hadlay xili uu maanta marti ku ahaa barnaamij t- ka baxayay telefishinka maxaliga ee citizen waxaana uu sheegay in arrimahaasi uu ka hadlay u baahan yihiin kuwo si deg deg ah ee loo xalinayo amaba in si deg deg ah loo xaliyo
star f m ka dhagayso garbaxarey mawjada ah siddeetan iyo sagaal dhibic eber
wasiirka wasaaradda difaaca ee xukuumadda federaalk soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur iyo taliyaha ciidanka xooga dalka jenaraal odowaa yuusuf raage oo gaaray deegaano ka tirsan bariga gobolka galgaduud ayaa ka hadlay howlgalka ka dhanka ururka al-shabaab ee ka socda gobolada dalka kaasi oo deegaano horle loogala wareegay al-shabaab wasiirka gaashaandhigga wuxuu sheegay in dadka soomaaliyeed ay markii hore ogolaadeen inay ku dulnoolaadaan dhibaatada ay ku hayeen shacabka al-shabaab balse hadda ay u dulqaadan waayeen lana dagaalameen sidoo kale wuxuu tilmaamay in xilligan la joogo waqtigii al-shabaab guud ahaan dalka laga saari lahaa isagoo u mahad celiyey ciidamada qalabka sida ee soomaaliya iyo kuwa deegaanada ee la dagaalamaya al-shabaab wasiirka gaashaandhigga ayaa waxa uu bogaadiyey guusha ay soo hooyeen ciidanka xooga dalka iyo dadka deegaanka oo iskaashaday isagoo xusay in al-shabaab ay la diriirsan yihiin noole kasta oo aysan arxan iyo naxariis toona lahayn waxa uu sidoo kale codsaday wasiirka gaashaandhigga ee dowladda soomaaliya in waalidku ay ubadkooda kasoo reebtaan al-shabaab sidoo kalena la joojiyo xoolaha al-shabaab la siinayo wuxuu tilmaamay in luuqadda keliya ee al-shabaab fahmayaan ay tahay maarta lana rabo qof kasta oo soomaaliyeed in uu iska celiyo
ilaahay subxaanahu wa tacaala waa xaqsoor annaga iyo daalimiintaas isku miisaan nama saarayo oo waxaa xaqiiqo ah nasriga inta wanaagsan oo khayrka iyo maaragta barwaaqada iyo ummaddan badbaadadeeda inta ka shaqaynaysaa nasriga iskale boqco walba oo cadowga uu ku sugan yahay dhibaatada uu ku hayo shacabka soomaaliyeed waa la ogyahay taasna waxaa keenay in dadka soomaaliyeed ay ogolaadeen in dulmiga lagu dulhaayo oo korkooda dulmi lagu falo laakiin haddeer waayahan dambe dadka soomaaliyeed waxay garwaaqsadeen dulmigaan haddaan la iska qaadin ilaahay roobkiisa xataa inaan la helin ilaahay meel laisku dulminayo dad dad dad dulminayo uma naxariisto waa tii maaragta xadiidku ahaa dulmi haddaa aragtiin gacantiina ku zuuliya waajibka koowaad uu ahaa soomaali hadda waxay u soo jeesatay inay dulmigii iska zuuliso deegaan walba oo ay joogto cadowga lala diriraayo waa cadow naxariis darre heer uu ka gaaray quraashada iyo shimbiraha iyo xayawaanka iyo bahaa-inta wax allaal wixii nool ayaa ceelkan biyaha ka cabaya wuxuu ka shaqaynayaa subax walba siduu ceelkan u qarxin lahaa waxay ku tusaysaa wax nool oo dhan ilaahay intii abuurtay oo dhan inay la diriirsan yihiin wuxuu ka shaqaynayaa laamigaas qof walba oo bani aadan ah iyo cid walbaa marta maanta dhan miinuu ku abuuraya waxay ku tusaysaa wax arxana iyo wax naxariisa inuusan u helin wuxuu ka shaqaynayaa maanta oo dhan inuu lacag ka baad ah ka qaado qof waxaysto iyo qof aan waxaysanba dadaa silsilado ku xirxiran oo goobaha cadowga uu joogo silsilado loogu xiraa oo guryahoodii laga yaabo inaanan dab lagu shidan si ay u bixiyaan ganaax lo- la ganaax taa marka waxay ku tusaysaa qofka haddiiba uu heli karo asagaa gurigiisa ku biilan laha qofka cadowga ahaa xataa intaas laga helaa kuwaan wax lagu tilmaamo kelmo walboo lagu tilmaamo iyadaa maaragtaa ka ashaadanayso marka waxaan rabnaa cadowgaasi in deegaanada soomaaliyeed oo dhan laga xoreeyo shacabka soomaaliyeed guud ahaan say u istaageen waa ku mahadsan yihiin gaar ahaan reer galmudug waa ku mahadsan yihiin madaxweyne qoorqoor iyo maamulkiisa sida ay usoo abaabuleen oo ay maaragta in cadowgaas laiska kiciyo ay maaragta ay di- ugu soo diyaargaroobeen si ay u garab istaagaan ciidamada xooga dalka soomaaliyeed oo gobolada dalka oo dhan ka wada in cadowgan laga sifeeyo nimankaasi luuqad aan maartaas ahayn oo ay yaqaanaan ma laha wax allaala wixii luuqad bani aadan lagula hadlo way soo gebagabooween maartaas besay yaqaaniin waxaan codsanaynaa qof walba oo soomaaliyeed wax allaal wuxuu heesto inuu ku dhufto goob walba uu joogo waxaan kaloona codsanaynaa qof walba oo wiil uga jiro shabaab inuu wiilkiisa u yeero qof walba ay gabar uga jirto dhinacaas inay u yeerato waxaa hadda halkaa yaalo meedad dad soomaaliyeed ahaa ta caqligooda la rogay oo bani aadamnimada laga saaray oo hooyooyinkoodii iyo aabbayaashooda iyagoo gumaadaya halkaan lagu laaya waxaan rabnaa waayeel walba iyo hooyo walba iyo qof walba inuu waxaas xal uu u soo helo oo ilmihiisa kala soobo meedadkaas waran subax walba qof soomaaliyeed ay u badan yihiin dad ajaaniba waa ku jiraan oo haddaba mid haddaan halkaan kusoo aragnay ajnabi u ah laakiin dadka soomaaliyeed waayeel iyo maaragta dhallinyaro iyo qof walba oo nimankaas ku dhex jiro inuu ka soobo waxaan kaloona codsanaynaa hantida baadda ee nimankaan la siinaya in laga joojiyo qof walba oo soomaaliyeed waxaa jirto deegaan ah inaad baad ku bixiso aadan ku qasbaneen oo kuu dhow nimankaa dhulka ha loo soo baneeyo si ay isku arkaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed oo qoryaha qaatay iyo iyaga si ay isku arkaan meel ay ku gabadaan hawaayaan ha looga soo tago deegaanadan way xoroobi doonaan dhammaantoodana waa lagu laaban doonaa laakiin si aad maaragta ugu noolaato mudul inaad maaragta wixii hanti ah oo dadka soomaaliyeed lagu qarxin lahaa aad u bixiso saxma
dhinaca kale taliyaha ciidanka xooga dalka soomaaliya jenaraal yuusuf waa jenaraal odawa yuusuf raage ayaa wuxuu sheegay inay bogaadin mudan tahay in shacabka soomaaliyeed ay garowsadeen sidii ay isaga dulqaadi lahaayeen al-shabaab aysanna sii fiirsan karin al-shabaab ayna ay go-aansadeen in ay la dagaalamaan si shartooda looga nabad galo loona helo nabad xasilooni waarta oo dalka oo dhan ka hirgasha sidoo kale taliyaha waxaa intaasi ku daray in al-shabaab sanado badan dagaalo lagula jiray ayna kula jireen balse dhowrkii sano ee lasoo dhaafay uu gaaray jab xoogan isagoo tilmaamay in dowladda federaalka dowlad goboleedyada iyo bulshada soomaaliyeedba ay ka go-an tahay la dagaalanka al-shabaab taliyo odawaah oo warbaahinta kula hadlayay deegaanka sinadhaqa ee gobolka galgaduud ayaa halkaasi oo maalin ka hor al-shabaab laga qabsaday ayaa sheegay in guusha maanta la gaaray aysan tii ugu horeysay ahayn sidoo kalena aysan tii ugu dambeysay noqon doonin
waxaan rabaa guud ahaan inaan u mahad celiyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed qaybahooda kala duwanaa runtii oo runtii howlgalka halkan ka dhacayay qayb ka ahaa runtii waxaad gudateen waajibaad aan u qaadna qarankeenna aan u qaadna ummadeenna aan u gashanay dareeska aan maanta ku jirno una dhaarannay xaqiiqatanka waxaan dhihi karaa guul la gaaray tan uguma horeyso tanna uguma dambay doonto idanka ilaahay waxaan rabnaa inay hore usii socoto la dagaalanka iyo dabargoynta nimanka argagixisada ah wax kale maantay runtii lagula tacaali karo oo waxa aad hadda kula tacaasheen aan hayno ma jiraan option kale iyo joyce kale haddii aan u hayno waa u keeni lahay laakiin aqliyadoodii ayaa intaas noqotay ummadda soomaaliyeedna dabcan maanta kadib siima dul saarnaa karaan wax allaala iyo waxay u geysan karaan oo bini'aadmi inuu sameeyaan u bannaanayn way u geysteen ummadda soomaaliyeed hadday noqo laheed dhiigooda hadday noqo laheeday sharafkooda iyo cisigooda hadday noqo laheeday naftooda iyo maalkooda wax ay ula hareen ummadda soomaaliyeed ma jirto waxaad la socotaan runtii ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ee in muddaa nimankan argagixisada howlgalla ayuu kula jiray sanadihii ugu dambeeyey deegaano badan dadku waxaa laga yaabaa inay fiiriyaan ilaa intee la xureeyey laakiin waxaysan weli dadka soomaaliyeed aysan fiirin cadowga sanadihii ugu dambeeyey maxaa gaaray saaraha gaaray intay la ekaayeen muddo laba sano ilaa saddex sano ah aan soo dhaafnay al-shabaab goob ayaan ku dagaalamin ay guulka la noqdeen ma jirto waxaa haddana ilaahay mahadiisa in maanta dadka soomaaliyeed ay garwaaqsadeen oo ay fahmeen wax lasii fiirsan karo inaysan ahayn haddii aanay nafu kuu badbaadayn oo aanu maal kuu badbaadayn oo sharaf iyo cisi aanay kuu badbaadayn oo wax kuu dhowrsano aysan jirin maba garan kara wax hadda dadka soomaaliyeed wakhtigan inay kusoo gaarto maba ahayn laakiin ilaahay baa mahadda iskale dhammaan bulshada soomaaliyeed iyo maamulada in ay maantay dabcan bulshadii iyo qarankii dowladdii dhexba dhammaan in bulshadiiyo aan kala harin dhinac kastay tahay ay ka go'an tahay inay nimankaan la dagaalamaan dabcan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed wuxuu sii wadi doonyaa dardargelinta iyo xoojinta howlgalladaas waxaan allah subxaana wa tacaala naxariistiisii janno uga baryayaa guud ahaan saraakiisha iyo saraakiil xigeynada alifleyda ee dableyda runtii ku shahiiday howlgallada kala duwanaaye ee dalka ka socday inta ay ku jireen inta ku dhaawacantayna waxaan leenahay ilaahay caafimaad ha siiyo meeshaan dabcan hadal badan uma baahan waxaan kusoo koobayaa dhammaan in allaale iyo inta ka qayb qaadato qof walba kaalinta ay ku laheeday deegaankan inaan hadda maanta isugu nimaado aad iyo aad ayay ugu mahadsan yihiin waxaan dabcan rabaa inaan uga mahad celiyo saraakiisha ee saraakiil xigeenada ee guulaha ay ka keeneen dagaalka nimanka argagixisada lagula jiray halkaan ciidan badanaa fadhiya waxaa iidan runtii xusud mudan waxaa halkaan nala jooga magaalada muqdisho oo ciidan ka soo baxay oo hadda inta noogu yimi inaan dhuusamareeb ka soo baxno aan sana dhaqan nimida ma ah halkaan inay nala fadhiyaan aan umalaynaa saraakiisha dabcan konfoygaas waday saraakiil iyo saraakiil xigeenno aad u qiimo badan oo magaalada muqdisho ayagana ka soo kaxeeyey gaadiid iyo qalab ay ciidankaanu lahaayeen oo dhulka si nabada u soo maray waxaan umalaynaa waqti u dambaysa inaysan dhoweyn ya waqti u dambaysa inaysan dhoweynaan filaa kaliya intaas ma ahane waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala iyadoo dhammaan wadooyinka ay furmaan oo dadka soomaaliyeed si nabada oo aanay cidna uga baqayn oo qashqashaad la'aana oo cabsi la'aana oo welwel la'aana ay wadooyinkaas ku mari doonaan haddii ilaah yirahdo waddadaan hadda weyne isku xirta caasimada galmudug dhuusamareeb iyo magaalada beledweyne waxaan ognahay bil ka hor ee sida ay aheed iyo maanta sida ay tahay ciidanka ilaahay waxaan rajaynaa nafiskaas iyo iyo muxuu ahay ii sheeg ee, naruuradaas in ay gaarto dhammaan bulshada soomaaliyeed oo dhan way naga go'an taha dabcan waana sii xoojin doonaa waxaan isleeyahay stateka oo madaxweynuhu ugu horeeyay iyo dhammaan maamulka iyo gobernatoraha gobolka iyo gudoomiyaha degmada iyo wasiirada iyo dhammaan xubnaha halkaa nala jooga waxaan codsana dadka soomaaliyeed qof walba gurigeeda inay waardiyeysato waajibay ku tahay nafteeda iyo maalkeeda inay waardiyeysatana waajibay ku tahay marka laga soo tago shaqada guud ee ciidanka u taalla haddana muwaadinku sharafkiisii inuu ilaaliyo oo ka qayb qaata laftarkeeda amnigiisii wax saara waxaan rabnaa marka sida deegaanada badankoodba hadda qaybo kamida ka socota deegaanadan taasoo kale inay noqdaan oo abaabulkaasoo kale uu yimaado
gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyte cismaan ayaa kulan la qaatay kulana qaatay degmada buulo burde oo gobolka hiiraan qaar ka mid odayaasha dhaqanka ee degmadaasi waxaana ay ka wada hadleen doorka odayaasha ah ee ay kaga jiraan halganka dib u xaraynta gobolka hiiraan ee looga baahan yahay gudoomiye cali jeyte cismaan ayaa odayaasha dhaqanka ku bogaadiyey kuna dhiirageliyey doorka ay ka qaadanayaan la dagaalanka al-shabaab iyo sidii shacabka ay isaga xoreyn lahaayeen waxa loogu waa waxaa loogu yeeray kooxaha nabadda diidan ee gobolka ku sugan waxa uu sidoo kale odayaasha dhaqanku ay sheegeen in dowladda dadka is-abaabulay ee deegaanka iyo maamulkaba ay kala shaqaynayaan dib u xareynta deegaanada dhiman ee gobolka hiiraan cabdulqaadir maxamuud tiifo oo dhakhtar ka howlgala gobolka hiiraan ahaa ayaa hadda waxa uu ku sugan yahay deegaanada dagaaladu ay ka socdaan wuxuu sheegay inuu halkaasi u tegay si ee qof soomaaliyeed ha ahaada askari ama ha ahaada shacabka is-abaabulaya uusan dhiigbax ugu dhiman inta uu xoreynta ku jiro waxa uu sheegay dhaawacay inuu la kulmay uuna badbaadiyey amaba uu ee u sameeyey daryaal caafimaad islamarkaana wuxuu wataa mid ka mida gawaarida gurmadka degdega wuxuuna ku sugan yahay jiidaha dagaaladu ay ka socdaan waxaan uga soo baxay magaalada beledweyne ee barnaamijkan ololaynta loogu jiro in kooxaha argixisada dhammaan laga sifeeyo gobolka hiiraan Ee, waxaana ka qaadanayaa doorkayga ku aadan ee, dhakhtarnimo waxaan rabaa in uusan nin askari ah ama macawiisle ah uusan dhiigbax uga dhiman tan iyo inta laga gaarsiinayo isbitaal sidaa darteed ee, waxaan wataa ambalastan ee, waxaan wataa qalabkayga waxaan ka qayb qaadanayaa howlaha emerjensiga oo dhan iyo sidii loo xallin lahay nooc walbo ee dhibaataha ay soo gaadho ee, ciidamada dib u xoreynta gobolka hiiraan Waxaa kasoo bilaabay ceel la hele garasyaani booco halgan beereebaal iyo halka kan oo xilligan aan joogno deegaanka eh, buulo burte Eh, dhammaan eh, deegaanadaas waa laga sifeeyey kooxaha nabadiidka ah hawshayda dhakhtarnimona waa gudinayey Eh, kiisas dhaawacyo ah waa la kulmay oo dhaawacyo sida aan sii burinayn oo emergency care ah Eh, dhammaanna waan wada xalliyey Eh, sidoo kale waxaan la kulmay kiisas dad baabuur ka dhacay ayagana waan xalliyey sidoo kale waxaan la kulmay xanuun caadi ah oo cudurradan biniaadamka ku dhaco ay la kulmeen hadday ahaa lahayd ciidamada qalabka sida iyo kuwa macawiisleyda intaba waa la kulmay dhammaantoodna waa koofurgarey waa xalliyey ilaahay ayaana ku mahadsan ee oo hawshaas igu guuleeyey tan iyo markaan ku soo biiray barnaamijkan dib loogu xoreynayo ee kooxaha argixisada gobolka hiiraan ma aanan la kulmin dhaawac ee, major ah waxaan la kulmay dhaawac minor ah minor
codkaasi ayaa wararka soomaaliya ugu dambeeya mawlid aan qodobo dibadda ka codsado mahadsaned faaduma dowladda dalka vietnam ayaa lagu soo warramaya inay soo rogtay amar bandow ah sidoo kale boqolaal kun oo qof ayaa lagu amray inay meelaha ay hadda degan yihiin ay ka guuraan kadib markii ugu yaraan siddeed qof ay duufaan xooggan ugu dhinteen filibiin tan ayaa timid kadib markii ay soo baxday cabsi ah in duufaanta loo yaqaana nooru ay ku dhufan karto gobolka bartamaha ee dalka vietnam amarka dowladda ayaa imaanaya kadib markii la saadaaliyay in duufaanta ay halkaasi gaari karto gelinka hore ee berri oo arbaca ra-iisul wasaaraha dalkaasi ayaa shir ku saabsan maaraynta xaaladaha deg dega ah uu maanta guddoomiye ka sheegay inay qaadayaan tallaabooyin falcelin oo adag oo deg deg ah waxaa heegan la geliyey qiyaasii laba boqol iyo toddobaatan kun oo ah ciidamada militariga si ay qayb uga noqdaan maaraynta musiibada laga cabsi qabo in ay halkaasi ku dhufato dadka lagu amray inay guryahooda ka guuraan ayaa afar boqol oo kun oo qof waxayna ku nool yihiin magaalada caanka kuwa dalxiiska ee loo yaqaano hoy an dhankaasi iyo haddii aan eegno lubnaan waxaa lagu soo warramayaa in guddoomiyaha baarlamaanka dalkaasi nabiih berri uu maanta oo talaado ah uu shaaciyey in khamiista soo socoto sagaal iyo labaatanka bishan sagaalaad saacaddu marka ay tahay koob iyo tobanka barqanimo ee saacadda dalkaasi in xildhibaanada ay yeelan doonaan kulan ay madaxweyne cusub kusoo dooranayaan waxay doonayaan inay beddelaan madaxweyne michel con oo muddaxileedkiisu uu ku egyahay dhammaadka bisha tobanaad ee sanadkan dhankaasi iyo ruushka haddii aan eegno ugu dambayntii madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa lagu wadaa in maalinka jimcada uu khudbad u jeediyo baarlamaanka wararka ayaa tilmaamaya in xukuumadda moscow ay maalinkaasi shaacin karto in ay goosanayso afar ka mid ah gobollada ay ka qabsatay ukraine arrintan waxaa shaaca ka qaaday sirdoonka ingiriiska madaxweyne hore oo horey uusoo hogaamiyey dalkaasi ruushka laguna magacaabo dimitri medvedef ayaa sheegay in xukuumadda moscow ay xaq u leedahay inay isku difaacdo hubka nukleerka dibidi kugu celiyo faadumo uu mahadsan mawlida oo qodobada caalamka soo koway fariinta coronavirus iminkana qufacaaga iyo hindhisada dadka kale ha gaarsiin oo suxulkaaga soo laab markaaad qunfacayso ama aad hindhisoonayso fariintan waxaa kuu soo gudbisay star f m codka gobolka waqooyi bari